shirka la tashiga hay-adaha dastuurka heer federaal heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka banaadir ee soo jeedinta wax ka bedelka cutubyada tobnaad iyo shan iyo tobnaad ee dastuurka dalka ayaa ka furmay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa soo abaabulay hay-adaha wax ka bedelka dastuurka waxaana ka qayb galay wasaaradaha arrimaha dastuurka dowlad goboleedyada iyo guddiyada dastuurka wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed ibraahim bare iyo wasiirka wasaaradda dastuurka ee maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya cabdi xasan xijaar ayaa sheegay inay muhiim tahay in la iswaafajiyo dastuuryada dowlad goboleedyada iyo kan dowladda federaalka cutubiyada shan mahalaad cutubka shanaad laga bilaabo ilaa cutubka sagaalaad oo hadeertaan weli aanan gaarin baarlamaanka dowladda federaalka balse aan dowlad goboleedyada gaarsiinay heer federaal guddiyada ha gaarsiiyaan amase dowlad goboleedyada wasaaradoda ha gaarsiiyaan intana aan ka soo sameynay raayi awood laga soo aroorayoo shacabka qeybihiisa kala duwan
annaka muddo laba bilood iyo labaatan casho ah baanu waxaanu ku sameynay dastuur dhammaystiran oo muxuu ahaa wax walba ku dhan yihiin oo ay iska leedahay muxuu ahaa maamul goboleedkeenu iska leeyahay ugu dambeynna xasan macalin maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirka daafuray waxaan rabaa inaan marka hore bogaadiyo shaqadii soo qabsoontay iyo guulihii la soo gaaray afar cutub waa wada ognahay koowaad ilaa afraad baarlamaanka federaalka soomaaliya ansixiyey oo maanta ansax u yahay shan cutub oo guddiyada ka soo shaqeeyeen oo la tashiida loo soo sameeyey ayadana runtii shaqo soo qabsootay waayo waa isku bogaadinaynaa oo dal iyo dibad meel kasta laga tegay oo runtii wakti badan la geliyey oo maanta diyaara oo sugaya baarlamaanka federaalka soomaaliya oo iska leh awoodda wax ka bedelka dastuurka inuu sidoo kaleeto kana dooro noona ansixiyo shirkan ayaa inta uu socdo waxaa looga doodayaa wax ka bedelka cutubyada tobnaad iyo shan iyo tobnaad ee dastuurka dalka